hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka ayaa deeq raashiina gaarsiisay xarunta xanaanada wiilasha agoonta ah ee ku taala degmada kaaraan ee gobolka banaadir oo ay ka jirto xaalad cunto yari xaruntan ayaa ka kooban laba qaybood oo kale ah qayb wax lagu bara caruurta iyo qayb lagu xanaaneeyo wiilasha agoonta ah sahre cali yuusuf oo ka mid a mas-uuliyiinta hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka ee sodma ayaa ka warantay gargaarka ay gaarsiiyeen xarunta xanaanada agoonta qaybta wiilasha waxaan maanta joognaa xarunta agoonta ee wiilasha kaaraan oo ah xaruntii labaad ee ay maama nuurtu ay gacanta ku hayso ayadoo hadda ka hor aan sidaan oo kale aan hay-adda maaraynta masiibooyinku ay sidaan oo kale gargaar ay ugu geysay xarunta agoonta ee gabdhaha ee boondheere ayaa maantana ay hay-addu waxa ay la soo gaartay gargaar bila'aadannimo xarunta agoonta ee wiilasha kaaraan anigoo ku hadlaaya magaca hay-adda maaraynta masiibooyinka mar walba waxa ay hay-addu u taagan tahay dadka masaakiinta agoonta iyo rajayda iyo dadka aan waxba haysan inay u gargaarto iyadoo hay-addu ay fulinayso awaamiirtii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo maamo nuurta oo ah horjoogaha xarunta agoonta iyo xaliimo cumar calisow oo ah la taliyaha madaxweynaha dhanka arrimaha bulshada ayaa si wadajira uga mahad celiyey hay-adda sodma meeshaan oo ilmo yaryaroo wiilal agoon ay ku nool yihiinoo masaakiin ah haddana aanna hay-ad gaar iyo kafaalo gaar aan haysan oo cid walba xil ay ka saaran tahay haddana dowladda federaalk soomaaliya si gaar ah marka maanta in mas-uuliyiintii ugu sarraysay ee maanta meeshaan taagan yihiin xaruntiina ay arkeen hawsha taal ay ku qanceen waxay noo tahay guulay noo tahay isgarbistaagooda waa garab aan ka filanaynay u taagnayn marka aadaan uga mahadnaqaynaa way ku mahadsan yihiin dadaalka ay sameeyeen gabdhaha walaaladay ah inay agoonta soo kor istaagaan meeshaay seexanayaan iyo raashinkaay cunaayaan iyo duruufahay la nool yihiin ay wada arkeen ku qanceen fiiriyeen kabacdina ka bixiyey jawaab marka haddaan annaga isgacan qabanno oo annaga agoonteenna wax tarno annagana ilaahay baa waxna tari doono ilaahay subxaana qaadirka ah waxaan ka rajaynaynaa dadka waxhaysta ee soomaalida ah iyo kuwa islaamka nebi maxamed uu wada qaaradaha adduunka kala joogo wixii lagu soo tari karo ilmahan agoonta ah ee maamo nuurta mas-uulka ka tahay qaybtii gabdhahana waa soo aragne qaybtii wiilashana waa kanaa dugsiyadii hoose joogaan dugsiyadii dhexe qaar waxay aadeen hadda dugsigii sare taasna mahadeeda waxaa iska leh maamo nuurto waxaan rabaa hay-adda sodmo maxamuud macalin inaan meeshaan uga mahad celiyo gudoomiyaheena laba beri ka hor ayaan baaq u diray oo yidhi meeshaasaa rafaadsan isla saacadihiina waa iiga soo jawaabay gudoomiyaha waxaan leeyahay asiga iyo tiimkiisa shaqaalahaba aad ayay u mahadsan yihiin jasaakumullahu khayr gargaarka la gaarsiiyey xarunta xanaanada agoonta ee degmada kaaraan ayaa ku soo aadaysa xilli baahi weyn loo qabay maadaama caruurta ay haysato cunto yari